laba milyan iyo afar boqol oo neef oo isugu jira geel iyo adhi ayaa lagu talaalay dhammaan deegaanada somalilan lixdii toddobaad ee lasoo dhaafay tallaalka waxaa fulinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan waxaana tallaalku weli ka socdaa deegaanada miyiga ah tallaalkan waa midka lagaga hortegayo sambabka riyaha ku dhaca iyo dhugatada geela oo xiliyada xagaaga ku dhaca xoolaha tirada xoolaha la beegsanayo waa saddex milyan oo neef tallaalkuna waxa uu ku eegyahay khamiista soo socota oo siddeed iyo labaatan ay tahay bisha juun ee aynu ku jirno sida uu raadiyargow sheegay agaasimo ku-xigeenka waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mustafa cumar jibriil walaal runtii goob kasta oo waxa weeye waddanka ka mid a ama degmooyinka ama waxa weeye waxaa noo jooga dhakhaatiir gobollada isduwaal baa noo jooga degmooyinka waana loo joogaa walaal haa runtii waa la sameeyey tallaalada waa la sameeyey waddanka o dhanna waanu ka samaynay oo runtii tallaalku waxa weeye waa howlgallada ugu muhiimsan ee waddanka wada gaadho weeye ee degmo kasta iyo gobol kasta gaadho weeye runtii degmo kasta iyo tuulo kasta wakhtigaa waa la gaadhay tan imakana waa la gaadhaya lixdan kooxood oo min afar qof ka kooban ayaa fulinaya tallaalka xoolaha waxaana xoolaha lagu tegayaa xeryaha iyo ceelasha ay ku soo aroor tagaan tallaalka waxaa laga samaynayaa gobollada awdal saaxil maroodi jeex togdheer sanaag iyo sool saynab cali axmed oo ka mid ah xoolodhaqatada ku nool tuulada coodanleh oo boqol iyo sagaashan kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay saddex iyo soddon neef oo riyo ah oo ka mid a boqol neef oo uga soo hadhay abaarta ayaa hadda looga talaalayaa cudurrada sambabka iyo jadeecada oo xilligan oo kale ku dhaca adhiga waxay raadiyargow sheegtay in tallaalkan ay u baahnaayeen xoolahooda hadda oo la galay xagaagana ay caafimaad qabaan xoolihii tallaalka ay u samaysay si fiican bay ugu soo tallaaleen wixii ay tallaaleen si fiican bay u tallaaleen wayna caafimaad qabaan ilaahay naadi bay jooga haddaayo uun haddaayo uun markan naqa naqi jeeste haddaayo dabaylaha uunbay riyi hardab iyo xanuunada noocaasa usoo dhacaan dee markaa wixii la tallaalay way caafimaad qabaan wixii aan la tallaalin baa iminka dee dawada laba dawada way siteen nimanku ee midna waxay yidhaahdeen boogta weeye meedka geedooba ee maaragtay shirinta iyo qodaxda iyo cunaan midina waa tan qufaca iyo sandabka iyo waxaa ka daweynaysa
markaad eegto deegaanka iminka xoolaha caafimaadkoodu waa sidee
hadda caafimaadkoodu wuu wanaagsan yahay wuu wanaagsan yahay boqol kiiba boqol waxay xustay in toban neef oo waxar ah oo aan la tallaalin hadda ay ku aragtay duuf iyo xumad badan oo ay uga baqanayso inay jadeeca ku dhacdo xoolaheeda kale waxa ay sheegtay inaanay u geyn kooxda tallaalka samaynaysa oo aan laga tallaalin xanuunadaasi saddex boqol oo neef ayaa qoyska saynab kaga leeday abaartii sanadkii hore ka dhacday deegaanada gobolka togdheer abaarta ka hor waxa ay lahayd afar boqol oo neef xoolaha uga soo hadhay abaartaasina waxa ay hadda ku dhaqanaysaa deegaankeeda oo roobka guga naq fiican kaga tegey tallaalka xoolaha oo si sanadla ah looga sameeyo deegaanka ay ku nooshahay saynab waxa uu sanadkii hore uga baaqday geedii ay u gashay sidii ay u heli lahayd baad iyo biyo ay xoolaheedu helaan si ay abaarta uga hadhaan nolosha xoola dhaqashada ee qoyska saynab waxaa ku tiirsan lix carruura oo ay dhashay xoolaheeda waxaa tallaal ugu dambeysay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo tallaalkan oo kale laga sameeyey deegaanka xoolodhaqatada ku nool tuulada coodanle ay saynab ku nooshahay waxa ay si isku mida uga faa'iidaysteen tallaalka xoolaha nafaqadarro jadeeca iyo sambabka ayaa sanadkii hore bishii sideedaad daweyn looga sameeyey xoolaha sanadkii hore kaga leeday abaartuna waxa ay u dhinteen gaajo ay ka qaadeen nafaqadaro
waxa dee gobol iyo gaadiid loodii waa naga dhimato beeli waa naga dhammaaday oo idihii way dhammaadeeno dadku iminka wax yar reerka u badan waa soddon neef reerka qaar baa toddoba iyo toban neef haysta dee xanuunka xanuunka bal xanuunkaa laga tallaala abshir cumar maxamed ayaa sidoo kale siddeetan neef oo adhi ah oo uu leeyahay loogu tallaalay tuulada gumur ee gobolka waqooyi galbeed raadiyo erga ayuu u sheegay in tallaalkan ay u baahnaayeen xoolihiisu waxa uu tilmaamay in sanadkii hore uu koob iyo labaatan neef oo adhiya ka dilay sambabka hadda laga tallaalay wakhtigaas tallaalka lagama samayn deegaankiisa inkasta oo markii xooluhu kaga leedeen xanuunkaasi tallaal loo sameeyey xoolihiisa kale qoys ka kooban saddex iyo toban qof ayaa abshir ku masruufaa dhaqashada xoolaha waxaana hadda uu leeyahay soddon neef oo goyla iyo laba boqol iyo saddex iyo afartan neef oo adhi ah geeliisa waxaa la talaalay afar iyo toban ka mid a oo dhugatada cudurka la yidhaa laga talaalay dhugatada waxaa keena duqsi qaniino xoolaha wakhtiga xagaaga xoolaha intiisa kalena waxa uu sheegay in la siiyo kaniino lagula tacaalo xanuunadaasi hulumba xoshilinta marka cunto xoolaha hulumbaha ku noqoto soomaalia marka dambe u xumaado dheefka xanuunsado ayay ka tallaalayeen dhibo kale dee dhakhaatiirtii dawladda ka soconaysa bay ahayd marka maxaa talaalku adiga xoolahaaga faa'iido u yahay muxuu lahaa waay soo dawadii maaho dadkii wax lasoo lagu lahaa xoolaha ee dadka iyagan raacaba annaga dadkan dhakhaatiirtaba dee nooga cilmi badano dee iyaga waxbarashaa bay u galeen markaa degmada beledid baan joogaa miyigeedana allaa moogta wuxuu ka bedelayaa caafimaadkii buu u kordhinaya u siyaadinaya ilaahay baa caafimaadka bixiya caafimaadkii buu u kordhinaya u siyaadinaya waa sanadkii labaad ee abshir uu helaya tallaalkan si joogtaa tallaalka xoolaha ayaa sidan oo kale sanadkii hore looga sameeyey bishii augost wakhtigaas waxaa xoolaha laga tallaalay sanbab jadeeco qufac dhugato iyo tibi bishii maaris ee sanadkana waxaa daweyn loo sameeyey boqol iyo saddex iyo konton kun oo neef oo ku xanuunsaday abaarihii ku dhuftay deegaanada waqooyi ee somalilan daweynta xoolaha waxaa iska kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan iyo hay-adda faw deegaanada tallaalka laga samaynayo waxaa sanadkii hore oo tallaalkan laga sameeyey ka jiray abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka xoolodhaqatada idyaas cabdi cali raadiyo ergo hargeysa